Odayaasha dhaqanka degmada Caabudo ayaa ku baaqay in la joojiyo xabadda iyo colaadda ka soo cusbaanatay deegaanada ka mida Galmudug kuwaasoo sheegay in ay dhigayaan gobol nabadeed loogana xaajoonayo wixii dhaacay taasoo qayb ka tahay dadaallada lagu doonayo in lagu hodamiyo colaadda ka socota deegaanada Galmudug haddaba waa kuwan qaar ka mid odayaasha dhaqanka degmada Caabudo oo ka hadlayay gobosha nabad ay u fidiyeen dadka colaadda kala dhexeyso iyagoona ugu baaqay inay kasoo qayb galeen gooshaasi xal waa loo gaaro colaadda ka tagan deegaanada ka tirsan Galmudug
dhacdadii dhacdo u dambaysay waa ka tacsiyeynaynaa hadda wax badan baa nabad lagu baaqay annagu saakay yaannu nabaddii ku baaqaynaa wixii dhintayna allaahu naxariistaannu leennahay ehelow soo dhowaada col saaka faallo iyo tiltilmaan iyo geeri iyo ka bixbixin maynay ila tahay aniga annaga iyo adinkuba waxaad ku soo dhowaataan oo gogoshaasi u fidsan nabad inaan ku baaqayno ku soo dhowaada ehelow hadalku asagaa dib ka furfuran doono markii aan isqaabillo waxaannu saakii odayaasha oo waxgaradka aan isugu nimid inaannu nabad ugu baaqno inaannu heshiis ugu baaqno waxaa weeye xabad in badan baannu wadnay qayr laga gaarhayaana ma jirto waannu ka tacsiyadaynaynaa arrintii dhacday oo dhacdada ahayd allah u naxariistaannu leennaha dadkii ku dhintay reer saacad nabad baan ugu baaqaynaa walaalni baan ugu baaqaynaa wax badan oo dhibaha dhexdeenna ka dhacay wixii inaannu ka biskoonnaan rabnaa inaannu ka nabadownaan rabnaa inaannu waxaa soo afjarnaan rabnaa ilaahayna nabad baan ka rabnaa islaamkana nabad baan ka rabnaa sidaas ku soo dhowaada walaalayaal wixiina ka khasaaray wax dambeeyaynaan ka dabageyn wixiina ka lumay wax dambeeyaynaan ka dabageyn sidaas aynu idinku baaqaynaa nabadgelyo iyo walaalnimo gobosha nabad ayaa qayb waxay ka tahay dadaalada lagu dani lagu xaliyo colaadda ka socda deegaanada galmudug kuwaasoo ay isku hayaan dadka reer gureyga ah laguna dagaalamayo dhulka miyiga taasoo qayb ka ah in laga hortago colaadda si aan loo daadin dhiig soomaaliyeed